جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa subax isniinna taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha dulqacdi sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaalo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose qarax khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada bakool wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taa'iba kaas oo kasoo baxay safka murtadiinta dabgeystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay goob ganacsi oo ku taalla magaalada muqdisho wilaayada islaamiga ee gado ayaa dowladdiin ah usoo gebagabaysay macalimiinta iskuullada degmada ceelcadde ee wilaayadaas
والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaalo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan qarax khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay qeybo ka mid a wilaayada bakool wararkaas oo dhan waxaan ka wareysanay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow maxamuud jasaaka allahu kheyran walaalka abuu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax isniina taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha dulqacda sanada kun afar boqol afartan iyo shan hijri ciidamada mujaahidiintu waxay allah fadligiisa habeenkii xalay howlgallo kala duwan ka kala fuliyeen wilaayaadka shabeellada hoose iyo bakool howlgalladan waxaa lala beegsaday cadowga allah iyadoona khasaa'ir kala duwan cadowga lagu gaarsiiyey howlgalladaas dhanka wilaayada shabeellada hoose habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer oo kamid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose oo ah wilaayo dhacda koonfurta dalka soomaaliya dirisna la ah magaalada muqdisho ciidanka mujaahidiintu dhowr jiha ayay ka weerareen xerada buulamareer waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada shabeellada hoose waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee deegaanka golweyn oo ah deegaan hoostaga degmada buulmareer waxaana sidoo kale halkaasi ka dhacay dagaal culus iyadoona dhawaaqa rasaasta xaqii baadilka si adan looga maqliyay deegaano ka fogfog golweyn dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la baysadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo maanduuriyaha qaadka ku cunayay ama ku qaylayay goob ku taalla deegaanka siifaan oo ah deegaan dhaca hadbeenaadka wilaaya islaamiga bakool ay la wadaagto dhulka xabashida ethoobiya ay gumaysato ee xoogga ay kaga haysata soomaaliya qaraxa ayaa sababay khasaa'ir kala duwan oo murtida halkaasi kasoo gaaray waxaana halkaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtid ah iyadoona warar hoose ay xaqiijinayaan in khasaaruhu intaas uu ka badaya balse insha allah waxay kusoo kordho dhegeystayaashiin waa usu gudbi doonaa haddii allah awooda leh araali uu ka noqdo howlgalladan xalay ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada hoose iyo bakool waxay walaalka abuu xasaan imaanayaan xilli saacdii lasoo dhaafay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu howlgalla ay ka kala fuliyeen wilaayaadka bakool banaadir shabeellada hoose iyo baay iyadoona allah fadligiisa howlgalladaasi khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta waxaa howlgalladaasi lagu dilay mas-uuliyiin saraakiil ka tirsan iyo askar ka tirsan murtadiinta halkaas sidoo kalena si dirqi ah uu kaga badbaaday iskudaydil mid kamid ah wasiirada murtadiinta ee maamulka ridada koonfur galbeed dhanka gobolka mandheer oo kamid ah dhulalka muslimiinta xooga ay ku haysataa saliibiyada kenya isagana waxaa la soconaa in saacadii lasoo dhaafay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolkaasi khasaa'ir lagu gaarsiiyey saliibiyada kenya iyadoo mujaahidiintu ay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidanka kufaarta kenya gaar ahaan kuwa loo yaqaan afduubta degmada lafey ee gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay muddooyinka dambe sii kordhiyeen weerarada lagu naafinaya cadowga allah isu soo bahaysta la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta aad buu u mahadsan yahay maxamuud sheekh axmed tooshow wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taa'ibaha oo kasoo baxay safka murtadiinta yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya nuune dooli daawuud waa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta oo isagoo taayibaha lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan askarigani ayaa qayb ka ahaa maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu soo tababaray dalka uganda wuxuuna askarigani ka mid ahaa maleeshiyaadka loogu yeero boliis militaria ee xijaabka iyo niqaabka sharciga ah ee haweenka muslimaadka ah kula dagaalama magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaana ugu dambeyn askarigani isagoo taayib ah lagu soo bandhigay degmada buqa qable ee xarunta wilaayada hiiraan markii toobada loo qabtay kadib ayuu taayibkani waraysi gaar ah siiyey warbaahintii islaamiga ah ee andalus isagoona ugu dambeyntii baaq toobadkeen ah u diray maleeshiyaadkii murtadiinta ee uu kaga soo tegay safka cadowga allah magacayga nuuna dooli daa-uud ciidankii waxaan ka raacay beledweyne wallaa mid walaalkaa igu dhiirigeliyey inaan raaco oo la shaqeeyo waxaan meeljujo waxaa kuu mataraysaa ciidankaa kusoo bir saasoo ugu raacay marka beledweyne waana laga qaaday xamar aana laga dejiyey xeradaas waxaa la dhahaa damaayo waxaa noola qaaday uganda tababaraa noola qaaday waxaana la geeyey kambaala kambaala meel u dhowow adigoo labaatan kilomitr u jirtaan lagu soo tababaray tababarkas afar bilood walaa dhibaato badan adigoo orax kuleelkaa lagu raacdeynaa adigoo wax soo cuni oo urdi karin dhibaatada taasaa ugu xun tababarka marka noola dhammaaday waa waana laga qaaday basaana lagu qaaday kambaala na la geeyey kambaala waana laga soo qaaday xamara na laga soo dejiyey xamar marka nala soo dejiyey xerada hiilweyn ana lagu soo dejiyey saa meesha nalaga aanala soo wada adana magaalada nala keenay magaalada ka shaqeynayn boolis militaariga walaa jigboontiyada joogi jira waa jigboontiga ka shaqeyn jira baabuurtaa laga baari jiray walaa waxaa ka qorshaysta inaa iskiga soo baxo oo waalidiinteeda lasoo xiriiro waxaa ka qorshaysta oo ayaga dhan iskiga soo tagaba walaa waxyaaba badanaa iska jiro waa anigoo muslimah shalay ordooba haddana muslimnimadii kusoo noqday walaa aad iyo aad waa ugu faraxsanaa maadaama a imaaday oo sideedii hore kusoo noqday walaa waxaan kula talin lahay meel alle meeshaa joogtiin waxaa adii leeyahay toobadu adii furun tahay soo dhiibo imaado waxadii taabanayna ma lahan si fiicanoo adii lasoo dhaweynaa leeyahay muddooyinkii u dambeeyey waxaa si aad ah usii kordhayay askarta taayibiinta ah ee kasoo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta kuwaasi oo si isdabajoog ah u soo gaaraya wilaayaadkii islaamiga mahadsanid yaasir dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay goob ganacsi oo ku taalla magaalada muqdisho sida warbixintan oo ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed dabkan oo geystay khasaare maaliyadeed ayaa waxa uu saacadihii lasoo dhaafay ka kacay maqaaxi ku taalla agagaarka isgoyska dabka ee magaalada muqdisho dabkan ayaa sida la sheegay waxa uu ka dhashay koronto wuxuuna dhulka la simay maqaaxi iyo agabkii iyo hantidii tiilay iyadoona ugu dambeyn gurmadyo ay sameeyeen shacabka halkaasi ka agdhowa ay ku guuleysteen inay bakhtiyeen dabkaasi goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay waxyaabihii sababay dabkaasi iyo khasaaraha maaliyadeed ee uu geystay badanaa meesha ka kacay hawada dhan holaceey noqotay holaceeyaan soo arkaya soo cararay waxaan arkay meeshii oo gubanaysa oo jiinkadaha kor aadeen marka waa caabiyey micnaha dad badanaa caabiyeen oo micnaha dad bulshada ka mid ah waa caabine muslimna muslim waayo may may may wax dhaawac ma arkin wax dhaawac ma arkin laakiinse dadkan khasaare waa ujeediin niow meeshaan dabaa qabsaday oo markaas dhalisay koronto soo markaa dabkiiya dhibaatana ujeedaan oo meeshaa dhan ay baaba'day master jibsi allah meesha maqaayad caanaha oo aada loo yaqaanaa soo marka dhibaataan dhan waxaa geystay dabkaas meeshaas ka kaco korontada dhalisay niow dhibaatada hadda waa ma ahan naf wax nafa dadku waxyeeleyo ma jirto laakiin wixii hanti ahaa ku baaba'ay meesha haddaa ujeediin waa siday waxba kuma harin wixii hanti meeshaan ku jira way baaba'een maya maqaayad bas intaa ogna hadda maqaayad basaa gubatay saa u jeediin innagana guryihii ma gaarinoo iyo dhallinyaro maaragtay aan ka mid nahay aan ka mid ahay oo maaragtay gudmad gurmad sameeyey dukaan ku dhignaa markaas alaabtii aan ka bixinay haddana alaabtii aan ku soo celinay alxamdulilah wax saasaa ma dhicin annagana goobtaan shaqadaa joognay silim filaan waxaan maqalnay meeshaan oo qayciisa la aragnay dhibaato iyo wax walbana wax wax noo qoro aan fahanti marka waa iskaga duqaadana masiibada dhacday iyo wax walba waa yani qadar alle ku imaaday ma dhihi karo waxaan saan saan ma dhihi karo marka wixii wax walba way qorin sooma dhibaatada imaaday iyo mar walba waxaa rooyaan in la iskaga garabsado dadkaan intii tabarteena waa dadaalnay waxaa qaban karno iyo wixii annaga aa dadaali karno inkastoo goobteena shaqada ay tahay dab dhacaayo walaalka wax ka halaabaan fiirsan kartid waa u gurmina sooma annagana intaa dadaali karno waa dadaalna dhowaanahan waxaa magaalada muqdisho ku soo badanaya shilalka dabka ee khasaaraha badan dhaliya kuwaas oo inta badan ay sababto koronto mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina wilaayada islaamiga ee gado ayaa dowladdiina usoo gebagabaysay macalimiinta iskuullada degmada ceelcadde ee wilaayadaas faahfaahinta warbixintan waa kan casaam carafaat munaasabadan ballaaran oo dowro loogu soo xiriyey macalimiinta iskuullada iyo madaarista oo u soo gabagabeeyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa ka dhacday degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo dowladan ayaa lagu magacdaray al-shahiid sheekh maxamed ulyadiin iyadana dowladan ay garab socotay kulamo gargaar oo looga hadlayo horumarinta waxbarashada jiilka soo koraya ugu horeyn waxaa xafladda dowladda lagu soo xiriyey ka hadlay gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal macallimiinay ilaahay subxaana watacaala ha idiin fududeeyo kuwii dalka anfaco dadkan anfaca ilaahay subxaana watacaala ha ka dhigo dadaalka aad haysaan oo ilaahay subxaana watacaala ummadiisa aad maaragtay mas-uulkiin kaga dhigay oo maktabkii maaragtay waxbarashada oo ad gacanta ugu haysaanna ilaahay subxaana watacaala ha idinku hanuuniyo waddada ugu khayr badanna ilaahay subxaana watacaala ha idin mariyo insha allahu raxmaan marka waxaan leenahay dadka aad gacanta ku haysaan dad sunno fiican looga dayda ilaahay subxaana watacaala ha ka dhigo xag akhlaaqiyan labis aqoon waxbarasho dhinac walbaba ilaahay subxaana watacaala dhinacaas maaragtay waxaan leenahay ha idin fududeeyo marka ammaanadaas waxaan leenahay guta waajibkaas diiniga oo idin saaran ammaanadaas aad u ballanqaadeen ilaahay subxaana watacaala maaragtay oga baqa sidoo kale qaar ka mid ah macallimiintii dowladda loo soo gabagabeeyey ayaa ka hadlay duruusta ay ku qaateen dowladda iyo sida ay uga faa'iidaysteen dowladdu waxay noo socotay maalmo alla subxaana wa tacaala baana ku mahadsan dowladda waxaan ku qaadanay culum kala duwan oo faa'iido badan dowladda magaceedana waa sheekhii weynaa ee shahiiday allah ka aqbala subxaana wa tacaala sheekh maxamed ulyadayn shicaarkeeduna waa ata'diib qabla tacliim waxaan kaloo si gaara ugu mahadcelinaa insha allahu tacaala maktab tarbiya watacliim oo asaga noo suurtageliyey insha allahu tacaala inaan dowladdaas qaadanno waan u mahadcelin إن شاء الله تعالى وحن كلا إن شاء الله تعالى أمهد علينا لما مسؤولين تكسوا قيب كشيء حريتان كدورة إلى تدور نادو ومركات في رسمية والبعوان كذا السلاة هاي مدام بكلجة كفلنيت أي ماشى الوقات مادة كبار الغاتي المعلم وكيفية أدائه للعلم كتابك اللباد أما موضوع اللباد أي دورة أي تناوشي أما لقاتي وحكمدها فن التعامل مع الناس موضوع الصدحات الدورة أي تناوشي وحكمدها إدارة الوقت مسألة الأسماء والأحكام ما دام دك مسلمين مسألة oo ku saabsan asmaada iyo axkaamta ka dhalanayso asmaada loo jeedana asmaau diinta mawduca lixaad oo aada looga hadlay asna wuxuu ahaa yani daardaaran ah utruq atharan qabla ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadii lagu soo xiriyey dowladii macallimiinta iyo iskuullada iyo madaarista waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hegado sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyay dardaaranno kala duwan ilaahayga noo suurageliyey kulanka kan ee maanta ay isura fadhiyaan culammadii qaryadatan culammada ka ahaa macallimiinta ka ahaa maamulayaasha ka ahaa iyo waxaa weeyaan maktab atarba wa tacliim oo soo abaabuliyey xafladda maanta aan u fadhino waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran waan ku faraxsannahay culamada hortanada fadhiso awalan maanta inaad ummadda macallimiin u noqotaan raggeennan oo kale dad ma wada helaan maanta marka waxaa weeyaan taariikhda way qormaysaa waxaanu leenahay jiilka kan ee maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala adinka gacanta idiin geliyey waa in laga helo dariiqii loogu talagalay ee ahaa sunnadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabka qur-aanka ah dhaqankooda in laga helo waan dardaarmaynaa insha allahu tacaala xafladda ammaan waxaa ugu filan sheikha loogu magac daray sheekh dulyadayn ilaahay subxaana wa tacaala shahadiisa ha ka aqbalo dowladan ayaa qayb ka noqonaysa dowraadka silsiladaha ee diiniga ah ee ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ka kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu